bismillaahi raxmaani raxiim adeer magaalada gaargacisaaso dagaal baa ka dhacay dagaalkaasi marka hore wuxuu ka bilowday xaalad dhul dhulkana mushkiladiisu waa mushkilad caam oo sida guud ahaan soomaaliya uga jirta gaar ahaana puntland uga jirta marka xaaladaasaa marka hore saakay dhacday dagaalbeeleed isu bedela maleysiyaada dad ardaala oo aana khiyaar ahayn baa halkaa ku diriray dhimashadu hadda inta la ii xaqiijaa waa lix dhaawacuna waa tobaneed hadda ilaa saakay halkii saac wixii dhacay wax ka dambeeya aysan dhirashii iyo maamulkii iyo waxgaradkii magaalada joogay iyo isimadiibaa hadda jooga meel goobtiibay hadda maragta ku sugan yihiin oo daqiiqada ka hor aan kala hadlay adigu insha allahu waxaan rajeynaynaa intaas ay dhibta ku simo muranada dhulka oo bulshada dhibaatada ka dhexdhaliya uu soo laalaabtay gobolkan aad bay ugu fara badan tahay dowladda hoose ee degmada gaalkacyo ma wadaa qorshayaal ku aadan sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka muranada dhulka ka dhasha adeer way jiraan qorshayaal aanu hadda diyaarinay baa jiray waad ogtahay soomaaliya dowladdii dhexe kadib ma jirin dhul si rasmiya dowladuhu u maamulaan dhulka dad baa iska wada xirmaystay meel walba qof baa cagab marsaday meel walba mid baa laba dhagax dhigtay dadka ikhyaarta ade iyagu mashquul kuma ah waxaase dad ardaala dhulkii xirmaystay oo ilaa gaalkacyo iyo boosaaso inta u dhexleh laamiga haddaad martid meel walba kuud iyo dhagax iyo rinji iyo calaamad baa taal miyiga haddaad u baxdid iyo daafaha magaalooyinkana waa sidaas si lamid ah marka mushkilada hadda si sahlan ama degma u xallin karta ama gobol u xallin kara maaha waa wax u baahan siyaasad guud oo heer federaal iyo heer maamul goboleedba go-aan laga soo saaro dhulka bannaanna dowladuhu dowla maamulku uu la wareego ciddii hadda dhul haysata annagoo hadda ayaan dhexdaasa waxaanu samaynay dhulka dhismihiisa iyo fasaxyada loo qaata ama sabroloogyada dadku samaystaan atleast bal inaanu kaa xaqiijino qofka dhulkaas sharciga u qaadanaya inuu yahay qofkii dhulkaas lahaa ama sheeganayay makaantiyaanu ku xiray waxaanu ku xiray shuruudo badan oo adag marka dhibaatada dhulku dhibaato soo noqnoqotay weeye waa run laakiin xalkeedu mushkilada hadda degma xallin karta maaha waayo dowladdu dhul ay gacanta ku haysoo maamushaaba ma jiro dhulkii nin baa laba kilomitr saddex kilomitr xirmaystay canshuuranayo ma dhisan karo ma tabcanayo qofkii ag marana wuxuu odhanayaa dhulkayga dhexdiisaad martay xabad buuba ku ridayaa waxa hadda saakay dhibtu ka dhacday waa dhulka noocaas oo kale ah hadhow ninkaasi intaa uu dusha ka waardiyeysanayo uu leeyahay ama geed buu rinji mariya ama dhagax buu meel dhiga marka waxaa dusha kala ilaalinaya ardaal kale oo isaga ehelkiisaa qolo kalea hadhow iyaduna dhexdeeda meesha dhiganaysa marka kilomitir dhexdiisa qof dhagax dhigtay hadhow markaas imaado labadoodii baa isku diriraya laba beelood baana wuxuu isu bedelaya dhibaatada dhulka marka puntland oo dhan iyo soomaaliya oo dhan bay ka jirtaa annaga gaalkacyo ahaana culays badan bay nagu haysaayo maalin walba dhibahaasi waa dhacaan laakiin inta badan hadda kolley khiyaar baa waxalisa wixii hadda xumaada khasaarihii saaka ka dhashay iska horimaadkii ka dhacay dureedka gaalkacyo markii aad u dhabagasheen dhimashada iyo dhaawaca imisaa lagu soo arooriyey dhimashadan adeerosada waxaa laygu sheegay ilaa lix qof dhaawacuna waa tobaneeyaa laygu yidhi isbitaallada inta la keenay todobaa laygu sheegay hadda ciidamadii puntland iyo kuwii militariga ee gobolka mudug ayaa ku kala dhex jira muxuu yahay qorshaha xiga
meesha hadda waxaa jooga maamulkii gubernatorihii ku-xigeenkii duqa degmada taliyihii ciidanka xasilinta odayaashii nabadda gobolka isimadii waxaan u malaynayaa maantay qof waxgal ah oo macno leh oo reer gaalkacyooda reer puntlandihi hadda mar dhoweyd xoogoodii goobtaasay ku sugnaayeen dagaal ayaan darre ah oo aan loo baahnayn oo aan caqli ka talin buu ahaa dagaalka halkaa ka dhacay waxaana rajaynayaa insha allahu in lagu guuleysto kolley ilaa hadda wixii saakay hore markii hore dhacay wax ka dambeeye ma dhicin inta dambena in la xakameeyaan ilaahay ka rajaynaynaa ikhyaarta gacanta ku haysaan ay ku guuleystaan meeshiina ciidamadaas dowladdaa la dejiyey oo hadda ammaankeedii gacanta ku haya beelihii oo ikhyaartuna waxay ku maqan yihiin labada beeloodba inay meesha ciidamadoodana ka raraan hadday suurtagal noqotona labada qolaba hubka in laga xareeyo